inkastoo dadku ay ku noqdeen shaqooyinkii haddana shaqaalaha intoodii badnayd ayaa ka maqan shaqooyinka iyadoo hadda la amray keliya inay kusoo laabtaan shaqooyinka dadka mas-uuliyiinta iyo ku-xigeenadooda iyadoo loogu talagalay in si teelteela loogu soo noqdo shaqooyinka si qaybqayb loogu soo dhammaystirmo bilaha soo socda dhammaan xafiisyada dowladda balse qaybaha iyagana dib loo furay ee suuqyada magaalada jabuuti ayaa ka cabanaya in lagu yareeyey wakhtiga suuqyada loo ogolaaday inay furnaadaan amba inay shaqeeyaan qaar ka mida oo aan la kulmayna waxay ii sheegeen maxamud cumar baa ladhaa aad iyo aad baan u fiicannahay kolor ahaan horta aad baan ugu faraxsannahay laakiin waxaan jecel lahay intaa sida naloogu furay in layskugu kaayo raaciyo saacadahana naloo yarkordhiyaan aad iyo aad ayaan madaxweynaha iyo iyo dowladdaba weydiisanaynaa intaasaan ka hadlayna bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdulaahi faalax jibriil wat waan soo dhaweynayaa maxaahid ay furitaanka maanta la furay koonfurmoogii waana ku mahadsan yahay dowladdu aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana wax maxaahiday si fiican waa loo qabtay si wanaagsanna waa loo qabtay fayruuskii waddanka soo galay aad iyo aad baan uga faa'iidsanay waan saaswaan hambalya dowladda waan balynayaa maxaad ka faa'idaysteen in maxaahiday wixii ilaahay naga qabtay dowladdu lahay aad u qabatay oo gacan adag u qabatay dowladdu waxaa la sheegaya oo dadka badankoogu ay ka cabanayaan inaa xaggii saacadaha lagu yareeyey gaar ahaan qaybtiina suuqa oo la yidhi toddobada subaxnimo ilaa makhribka iminkana waa rabadaan waa la soomeeyey waxaanu ognahay dadku inay suuqa soo galaan bacda almaqhrib seed u aragtaan wallaahi koley waa runta hadii sidaa sheegtay dadku waxay yimaadaan maqhribka ka dambeeya markaa duhurka intee intaa gelinka hore dadku waa soomeeyihin ma socon karaan waxay yimaadaan waxa weeyaan waa maqhrib iyo afta wixii ka dambeeya markaa kulley saacad aad iyo aad bay u yar yihiin aad iyo aad markaa markaa sidaa darteed dowladda waxaan weydiisanaynaa in saacadaha noo biiriyo si maxay ahayd dadkiina u faa'idaystaan annaguna ay faa'idaysano sani kolley waxaa waxtar caynkaasa yeelana mayso waa sidaasaan odhanah anigu suuquna dee wax badan buu inaga xidhnaa suuqna badan nagu xidhnaa in badan nagu xidhnaa dadkiina kolley ma soo baxayaan san hore u sheegay dadka ma soo baxayaan waxay iman doonaan kolley waqbari maqrib ka dambeeya iyo aftir ka dambeeya dowladda waxaan weydiisanaynaa inay noo biiriso waqtiga hadday karayso oy ay iyadu ay sagaalada laynaga sagaaladaha iyo meelaha waqtiga cabdiqadar cali xadiid bal ka waran waatan dee maanta suuqii laynii furay mudda xidhnaan ilaa afar iyo labaatankii bishii saddexaad maxaad u malaynaysaa bal ka warran jawigu aad buu fiican fiican yahay wanaagsan yahay aad waan soo waan soo dhaweynaynaa laakiin waxaa la yidhi saacadaha inagu yar iyadoo welibna rabadaan lagu jiro toddobada ilaa lixda iyadoo la soomaya dadku bacdalmaqhrib bay soo fuulaan suuqa badiya soo galaan taasoo kale maxaad odhan leed waxaan codsanaa in maxay hayday la biiriyo saacadaha ayaan codsan waay dadku maqhribkii way afturanayaan saacad xilli ma haystaanba marka waxaan codsanaya dowladda ka codsanaya noo biiriso saacadaha saasaan codsanaa mustafa saciid aadan waay mustafe waa kan halkan dhar baad ku iibinayso dukaankii dharka bal ka warran maanta la furay suuqii dee muddaad xidhnaydeen nacam muddo badan baa xidhnay laba waxaa lagu noqonaysaa laba bilood iyo dhowr iyo toban cisho waa ilaa afar iyo labaatankii mars waa kaa waay bal ka warran mustafe laakiin waxaa la sheegaya ina saacadihii laynagu yareeyey seed u aragtaa aad iyo aad baan logu yeridodobadan maqalna ilaa maqhrib waana rabadaanoo dadku waxay soo korayaanba waa maqhrib bacden maqhribba bacdeen weliba bacdeen bay imanayeen maqhrib markay soo aftiraan soo dacdacaanay soo maashaallaana si fiican u fadhiistaan kadib bay iman jireen dadku maadaama iminka leeyahay lixdii maqhribnimo rawaxa dee aniga dadkii waxaan kala yeelano iyo ahanbow marka waxaan leenahay dee anagu maadaama saacadihii la rawaaxaynu la biiriyey sidii etoobiya oo kale u shaqeeya weeyaan sheekadu dee sicibkii haddii ay dee hore noogu yimaadaanna annagu haddayaan shaqaalanahay horta waan googo'ayna oo da subaxii ilaa lixdii waan dhimananaa saa waan u taagnaanana soo aad garata maaha yaa markaa o dee si ay noqonba ilaahay baa og ilaahay baa naga og si ay noqonba
ilaa sagaalka haddii laynaga dhiga ka waran sagaalka fiidnimo waa isla halkii un waayo annagu waxaanu barnay ilaa iyo kowda habeennimo rurta haddii aan kuu sheega walaalkayow kawda iyaa laga rawaxaa dhulkan waxaana la soo shaqo tagaa sideeda subaxnimo ilaa kawda habeennimo ibraahim muumin ibraahim muumin ka waran halkan waxaad iibinaysaa waxyaabihii farshaxanka ah ee muxuu ahaa in guryaha dee lagu qurxinayay bal ka waran ibraahim muxuu ahaa afar iyo labaatankii mars ayay ahayd maalintii u horraysay la xidhay dhulka oo saddex iyo labaatankeedii waa maalintu madaxweynuhu dhawaaqay afar iyo labaatankii baana ka bilaabantay ilaa maantaad ilaa shalay baad xidhnaydeen maantaa la furay seed u aragtaa way iska fiican tahay
laakiin wakhtigii baa laynagu yareeya wakhtigii way iska fiican tahay wakhtigu iska fiican yahay iminka unbaan dee rajada sugayna walaan roodo cabdi baa layidhaha roode cabdi dee muddaa iminka la xidhnaa oo guryaha lagu xidhnaa maanta la soo baxay seed u aragtaa walaal dee caafimaad unbaan u arkaayo annagoo caafimaadkayga la eegayo
iminka bahalkii afka lagu duubnaa baad sidataa caafimaadkaygaan eegaya ka bilaadankan waan eegaya waaya bal ka waran ah, intii guryaha lagu jiray dee muddo ahaaday haa way dee way iska wanaagsanay guryaha iska dhex fadhinoo nabad qabnay alxamdulilah caafimaadkayga unbay ku xidhnay Aye.
iminka eeg suuqii waa kan waa la furay in ah, wakhtigu waa rabadaan ciidihii baa afka inagu soo haya in ah, kolley dumarkaa u badan baa la yidhaha suuqii alaab wax ka iibiye Insha Allah, dee- haddana waxaa la yidhi wakhtigii waa la soo koobay oo toddobada subaxnimo ilaa maqhrib bay shaqaynayaan baa la yidhi Ma- seed u aragtan taas oo kale wallaahi anigu wanaagun baan u arkaa dee caafimaadkaygoo la ilaalinayo way iska fiican tahay intaabaad iskaad adeegan ka baxaysaa magaalada alxamdulilah khayr baan u arkaa rabadaan muuse v o a jibuuti